ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraro waxay ku qaadeen qaar ka mid a ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga gobolka jubbada hoose weerarada ayaa waxay ka kala dhaceen fariisimaha ciidamada kenya ay ku kala leeyihiin kulbiyow iyo taabto oo ka wada tirsan jubbada hoose diryaanka hubka la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay halkaasi in muddo ayuu dagaalku ka socday fariisimaha ciidamada kenya ay halkaa ku leeyihiin waxaa la aaminsan yahay in khasaarooyin la gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga ah dhanka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xale waxay dagaal toosa ku qaadeen fariisiin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda iftin ee degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho dhanka gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda federaalk oo maalmahan dhaqdhaqaaqyo ka waday deegaano gobolka ka tirsan ayaa shalay kala firxaday ciidamada dowladda federaalk oo wata gaadiid technica oo aada u tiro badan iyaguna ahaa boqolaal ayaa shalay kala tegay waxaana qaarkood ay aadeen dhanka raagaceelle halka kuwo kalena aadeen dhanka jowhar qayb saddexaad ayaa waxay u baxsatay dhanka magaalada muqdisho ciidamadaasi muqdisho aaday waxaa dhabaha u galay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin hal askareeyeyna ka dilan iyagoo qorina ka furtay ciidamadan iskhilaafay ee kala tegay waxaa hogaaminayay taliyaha milatariga dowladda federaalk ah odowaa yuusuf raage ciidamadan oo dagaal ay ku jabeen kadib magan galay ciidamada burundi ee ku sugan deegaanka biya cadde ayaa doraad iyo tii ka horreysay iyo tii kaloo ka horreysay waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo iyagoo madaafiicna ku garaacayay dhul howd ah waxaanay warbaahinta dowladda federaal ka sheegatay guulo been ah iyo in dagaalla dhaceen islamarkaana ay ku gacan sarraysay mana jirin wax dagaalla oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe maalmahaasi sida xogta aanu ku helnay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dib waxay ula wareegeen deegaanada wararaxley waraciise iyo qoor dheere waxaana deegaanadaasi laga tagay calanka towxiidka duulaankii dowladda federaalk oo ay ku soo qaaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa guuldarro ku soo idlaaday waxaa xusid mudan intii dagaaladu ay socdeen in laga dilay askar tiro badan islamarkaasina gaadiid dagaal oo qaarkood taawiya yihiin laga gubay waxaa xusid mudan sidoo kale inay jiraan askar iyo saraakiil badan oo dhaawaca cornel sani cabdulle oo ka mid ahaa saraakiisha dowladda federaalk oo ciidamada hogaaminaya ayaa ku dhaawacmay qarax dhowaan ka dhacay bicadde halkaas oo askar kale ay ku dhimatay korneylka ayaa la sheegay in xaaladiisu ay aada u liidato waxaana laga qaaday magaalada muqdisho oo markii hore dhaawaciisa lagu daweynay iyadoo la geeyay dalka turkiga si loogu sii daweeyo